caafimaadka ee dhegays wacan
kulanti wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa idilkiimba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka barnaamijka caafimaadkana maanta qodobka ama cudurka aan doonayna inaan idinkugu qaadaa dhignaa waa cudurka qaaxada dad badan inay u yaqaanaan t b-da cudurka qaaxada waa cudur ku dhaca inta badan sababada waxa uu dhibaato weynna u geystaa qaybab kaloo ka mida jirka sida qanjidhada lafaha madaxa cudurka qaaxada ayaa waxaa lagu yaqaanaa inuu waxyeelo weyn ama farabaan uu ku hayo dadyowga adduunka ku dhaqan meel kastoy joogaan haba ugu badnaadeen wadamada saboolka oo ay soomaaliya ku jirto haddaba waa maxay calaamadaha lagu gartaa cudurkan qaaxada calaamadaha ugu waaweyn oo lagu gartaa cudurka qaaxada waxaa ka mid yihiin qufac joogto ah oo socon kara in ka badan saddex toddobaad xumad aada u fara badan oo ku dhacda qofka bukaha ah dhidid gaar ahaan habeenkii ku dhaca qofka marka uu jiifo qufac dhiig iyo malaxii ay ka socoto cuntada oo aada nafsad u weyso iyo miisaanka bukaha oo hoos u dhaca waxaa kaloo uu qofka dareemi karaa tabcaannimo iyo daal aada iyo aada u fara badan haddaba sidee baa cudurkan qaaxada lagu kala qaadi karaa cudurka qaaxada waxaa lagu kala qaadi karaa marka uu qofka cudurka qabo oo ay sanbabadiisu cudurka bakteeriyada kaga jirto marka uu qufaco ama handhiso ama uu candhuuf ku tufo jeermiga cudurka wuxa uu raaci karaa hawada dadka kale ayaa neefsan kara waxayna ka qaadi karaan hawada ma jirtaa qof gaar ah oo halis u ah inuu qaado cudurka qaaxada qof kasta waa uu qaadi karaa cudurka qaaxada laakiin waxaa u badan qofka guriga kula jiro qofka cudurka uu hayo adduunka meelaha qaarkood ayuu ku badan yahay tusaale ahaan haddaan usoo qaadamo qaaradda africa koonfurta america indiya koonfurta bari ee asia iyo wadamada ka mid ah bariga yurub dadka cudurka uu ku dhici kara inta badan waxa weeye dadka difaaca jirkooda ee dabeeciga uu yaryahay sida dadka qaba cudurka aidiska ama h i v-ga haddaba dad badani waxay isweydiinayaan cudurkan qaaxada miyaa la daaweyn karaa jawaabtuna waa haa cudurka qaaxada si buuxda ayaa loo daaweyn karaa haddii daawada loo qaato siduu takhtarku kuugu qoray iyo muddadii lagugu talagalay caadi ahaan waxay qaadataa muddo lix ilaa sagaal bilood xitii haddii aad dareento inaad fiican tahay waxaa aada u muhiima inaad sii wadato daawada ilaa inta uu takhtarka uu ku yidhaahdo jooji dad badan ayaa waxaa dhacda in ay markaay dareemaan inay caafimaadkoodu fiican yahay inay iska joojiyaan daawada daawada si qaldan loo qaataana waxa ay sababi kartaa in cudurkan uu adkaado sidii loo daaweyn lahaa marmarka qaarkoodna aysanba suurtagal ahayn in uu qofku ku baskoodo daawooyinkii loogu talagalay haddaba qofku sidii buu ku ogaan karaa inuu qabo cudurka t b-ga ama qaaxada waxaa qofka uu ku ogaan karaa qof allaalihi qofka isku arka calaamadaha hore kusoo sheegnay waxaa muhiima inuu si degdega markiiba ula xiriidho dhakhtarkiisa cudurkan t b-da waxaa lagu baari karaa siyaabo kala duwan ugu horeyntii qofka jirkiisa waxaa lagu mudi karaa walxa ka kooban bakteeriyada keenta cudurkan taasoo qofka tusi karta ama dhakhtarka tusi karta marka ay gacantaadu bararto inuu qofku jig bakteeriyada ay jirkiisa ku jirtay in kaleeto waxaa kaleeto qofka cudurka qaba laga qaadi karaa waxyaabaha ay soomaalidu u taqaana x-rayda ama raajada taasoo dakhtarka tusi karta xadiga nabarada qofka uu cudurku ka gaarsiiyey sanbabadiisa ugu dambeyntiina qofka waxaa laga qaadi karaa qaaxo qaaxadaas oo shaybaarka loo diri karo lagana baari karo in ay wadato jeermiska keena cudurka haddaba marmarka qaarkood ee qofka marka laga baaraya qaaxada ayaa waxaa dhacda in waxyaabaha aan hore kusoo sheegnay sida maqaarka natiijada maqaarka qofka in ay ka duwanaan karto natiijada x-rayga ama raajada dad fara badan oo ka yimaada wadamada africa ama wadamada cudurka qaaxada ay ku badan tahay ayaa waxaa dhacda marka laga baaro cudurka maqaarkooda inay badanaaba tusaan inay bositive tahay laakiin marka raajo laga qaado dadkaasi inta badan raajadooda waxaa lagu arkaa inay tahay mid negatifa haddaba maxaa la gudban qofka ay natiijada gacantiisa ama maqaarka ay noqoto bositive inta badan waxaa dadkaas oo kaleeta la baraa inay takhtarkooda la xiriiraan markaana waxaa lagu dhiiriyaa inay qaataan daawo ilaa lix bilood ilaa sagaal bilood si ay aga hortagaan inuu cudurkan maadaama uu jirkooda uu ku jiro inuusan awood u yeelan inuu noqdo mid xoogan oo cudurka uu ku dhaco haddaba cudurkan t b-da ilaahay haynaga haaye ma laga hortegi karaa haa waa laga hortegi karaa waxaa jiro talaal la yidhaahda b c g kaasoo si fiican muddo dheer uga hortegi kara noocyada badan ee cudurkaasi haddaba talaalkan b c g ayaa inta badan laga isticmaalin wadankan maraykanka yaa u baahan inuu qaato talaalka b c g-ga inta badan talaalkan ayaa waxaa lagu talaalaa caruurta da-dooda ay ka yar tahay lix iyo tobanka sane kuna nool wadamada cudurka qaaxada oo aada ugu fara badan yahay talaalkan ayaa waxaa lagula taliyaa inay qaataan dadka la dariska ah ama la nool ama ehelka la ah qof cudurka qaba t b-ga haddaba talaalkan b c g-da cid waliba ma qaadan kartaa jawaabtuna waa maya takhtarka oo keliya ayaa garan kara qofka qaadan kara b c g talaalka iyo qofka aan qaadan karin takhtarka waxyaabaha ama su-aalaha uu qofka weydiin kara ama cudurada uu ka baaraya inta uusan qofkan farin inuu qaato talaalka b c g-da waxaa ka mid ah qofka inuu qabo cudurka la yiraahdo h i v-ga ama aidiska haddii uu hore u qaatay ama ay qaaxo ugu dhacday qofkan waxaa kaloo lama huraan ah in qofka la weydiiyay haddii uu qabtid cudur halis ah sida kansarka waxaa kaloo muhiima qofkaasi in la weydiiyo inuu daawooyinka styroidka ah la yiraahdo inuu qaatay iyo in kaleeto waxaa kaloo uu takhtarka weydiin karaa in afartii isbuucee lasoo dhaafay qofka uu qaatay wax talaal ah waxaa kaloo muhiima inuu dhakhtarka qofka uu ka baaraa inuu wax xumada leeyahay iyo in kaleeto waxaa kaloo muhiima dhakhtarku inuu ogaado haweeneyda inay uur leedahay iyo in kaleeto haddaba cudurkan t b-da oo ah cudurada ugu xunxun ee faafa ayaa soomaali badani waxay ka aaminsan tahay khalad aaminsan tahayna qofkii uu ku dhacay inuusan daawo lahayn arrintaasi ayaa ah arrin qaldan cudurkan t b-da ayaa ah mid si sahla loo daaweyn kara haddii uu qofka daawooyinkiisa sidii loogu talagalay u qaato iyo muddadii loogu talagalay inta aan barnaamijkan barnaamij la mid aan dib isugu kulmi doono anigoo cabdilaahi shiinaah waxaan idin leeyahay sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh waa hagaag waa hagaag intaasina waxaa inoogu soo gabagaboobay barnaamijkii caafimaadka oo halkan inoogu soo jeedinaya anigoo cabdilaahi shiinaah haatanna bal aanu wareegno dhinacii maaweelada